Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Koowaad ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka duulaya dardargelinta howlaha shaqo ee Wasaaradaha Beeraha iyo Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa kormeer ku tegay xarumaha wasaaradaha isagoona mid mid u kormeeray qaybaha kala duwan ee wasaaradaha ay ka kooban yihiin. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa waxaa kormeerka ku weliyey howlwadeenno ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka, waxaana xarumaha wasaaradda ku soo dhoweeyey Wasiirka Beeraha, Wasiirka Arrimaha Gudaha, iyagoona warbixinno ka siiyey habsami u socodka shaqada wasaaradaha. Saalax Axmed Jaamac, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kormeerka kadib warbaahinta uga warbixiyey ujeedada kormeerkiisa iyo waxa uu daaranaa.
wax soo saarka adduunku yurub iyo eshiya wuu ka soo guurayaa beero iyo cunto afrikadii loo keeni jiray baa laga sugaa waxaan rabaa inaan idinku soo guraanado hadday noqoto waraabka een, biyaha roobka hadday noqoto webiyada hadday noqoto green smart agriculture hadday noqoto waxaan la yidhaahdo value edition ama in wax la dhoofin karo oo dollar adag lagu soo bedeli karo lasoo saaro intuba way idin qodobaysantahay wasaaraddan waa wasaarad xukuumadda iyo dowladda ahmiyad weyn ugu fadhida xukuumaddana waxay ka shaqaysaa in la kobciyo dhaqaalaha wax soo saarkuna bato wasaaraddan ka mudan oo arintaas wax ka qaban kartaana run ahaantii way yartahay way jiraan wasaarado kale sida howlaha guud biyaha oo dhammaantood waxyaabaha waaweyn ay qaban doonaan ay kabayaan wasaaraddan iyo wax soo saarkeeda iyo xoolaha iyo aan xanaanada xoolaha wasiir maareeye aad iyo aad baad u mahadsantahay adigii howlwadanadaadu waanu ka bogannay waanu dhugannay waanu u kurgalnay een, hadafyada waaweyn aad leedihiin howlaha waaweyn ee ay wasaaraddani hayso dib u heshiisiintu inay tahay kuwa ugu muhiimsan dalkii abaaro iyo isbeddel cimilo iyo korodh bulsho iyo dhaqaale xumo markay iskaashadaan iyo da'yar bilaa camal ah waxaan unemploymentka afka frenchiga lagu yidhaahdo intaas markay iskaashato waxaa fududaatay in badan sida ay xaalado u aloosmaan ama isku dhac iyo xasilooni darro ay u dhacdo arrintaa wasaaraddu ahmiyadda ay siisay aad baan u ogahay waxbaan ka furay si dhow baan ula socday shirarkii hanaanka dib u heshiisiinta dhabta ah ee muddo dheer wasaaraddu ay ka shaqaynaysay wasiirkuna hadda uu ahmiyad gaara siinaya